bulsho guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaanbay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaanbay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano hor socodka geedhiga dhankooday hantaano hor socodka geedhiga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
bismillaahi araxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiina oo meel weliba joogtaan iyo si waliba maqalka raadiyo idiin soo gaadhayo kusoo dhawaada barnaamijka haweenka ee raadiyaha sanguuni halkaad naga dhegeysaneysaan waa sideetan iyo toddoba dhibic toddoba meekartis dhowley nawaaxigeeda barnaamijka aad dhegeysaneysaan waa barnaamijkii haweenka oo maalin weliba waxadaa ka dhegeystaan raadiyaha sanguuni barnaamijka waxaa idiin soo saartay islamarkaana idinla socodsiinaysa intuu hooda ku jira hadduu allaha uu dalogolaado anigoo ah firdows axmed cabdi barnaamijka ayaa noga hadalnaa haweenka soomaaliyeed kaalinta ay kaga jiraan dalka iyo horumarada kala duwan ay sameeyaan toddobaadkana barnaamijka waxaan uga hadlaynaa haweenka degmada dhooble oo muddooyinkii ugu dambeeyey aada u isticmaalayay shareerka ama niqaabka
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayliin horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yiino hufnaan bay ugu adeegaan
indha shareerka ama niqaabka waa qayb ka mid ah asturnaanta dumarka muslimiinta guud ahaana geyga soomaaliyeed dumarka ku nool ayaa waxay aada u isticmaalaan shareerka iyagoona qaarkood ay u isticmaalaan shareerka inay isku asturaan halka kuwo kalena ay ka xidhaan dabeelaha iyo qoraxda magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey aada ugu soo badanayay dumarka xidhanaya shareerka ama niqaabka haddaba waxaan wareysi la yeeshay qaar ka mida dumarka soomaaliyeed gaar ahaana haweenka ku nool degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose aadna u isticmaala shareerka iyagoona ka warbixiyey sababaha keenay in muddooyinkii u dambeeyey uu aada ugu soo batay xidhashada shareerka degmada dhooble ugu horeyn kusoo dhawo barnaamijka haweenkaee raadiyaha sanguuni adigoo magacaaga inoogu bilaabayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku dhowahay barnaamijka haweenka ee raadiyaha sanguuni magacayguna waa aamin cabdulaahi maxamed maxaa sababay in yacni gabdhaha ay muddooyinkii u dambeeyey ay aada u isticmaalaan shareerka ama niqaabka Een, waxaa sababay in gabdhaha muddooyinka u dambeeyay ay isticmaalaan ay weliba aada u isticmaalaan shareerka ama niqaabka Een, horta shareerka waxaa sababo badan ayaa sababay inay xirtaan maanta dumarkeena yacni degmadeen dhowli markaa suuqa ku baxdoo kalete inta shareeran iyo inta aan shareerayn inta shareeran baa badan gabdhaha hooyooyinka cidan xiranin ma leh marka sababooyin badan ayaa sababtaa in la xirto oo midda koowaad horta shareerku waa sunno sida la ogyahayba inay gabadha is asturto oy iswada asturtona waa wax aada u muhiimsan waa midda labaadee een, sababo badan iyo waxyaalo badan ay gabdhaha ku qabaan baa jiro kow waad asturan tahay oo maanta markaad sareerka qabto iyo markaad sareerka qabina wejigaagu furan yahay aad baa u kala yacni xoriyad baad haysataa markaad wejigaagu kuu qarsoon yahay marka wejigaagu kuu qarsoonin wejigaagu furan yahayna des waa waa furan tahay soo ma aha marka een, sababta kaleeto oo ah maanta suuqa dad meel kasta ka marsa soo adeeganayso in lagu garanayninba yaa tahay cid ku garanaysa ma lahan laakiin markaad shareer furan tahay meel walbood marayso waa lagula socdaa waa lagu jeedaa waa midda kale aadan qoraxdu naga celiyaa oo shareerka markaad xiran tahay waa ogtahay degmadeena dhobley inay aada u kulushahay mararka qaar marka markaad duurka kaleta soo bixiso aad shareer xirtay haddaad shareer qabin way kala duwan tahay maalinta shareer qabto wejigaaga caadi buu kuu yahay kuu yacni qoraxdu kaaga ilaalinaya iskiinkaaga iyo wejigaaga laakiin markaad shareer la-aan tahay qoraxdu wejigay kaa qabanaysa intii kaleeta waxaa ka qabtaa dhare faa-iidooyin badan uu noo leeyahay sababo badan ayaana jiro oo ku kaliftay gabdhaha inay shareerka xirtaan ay laasimaan maxaa farqa u dhexeeyo gabadha markay yacni shareeran tahay oo niqaaban tahay iyo markaysan qabin shareerka walaahi farqi badanaa u dhexeeya markaad shareerka qabto iyo markaad shareerka qabin markaad shareerka qabto qof waxaad tahay yacni socdaa shareeran cid ku garanaysa malahan sidaad rabtaa suuqa ugu soo adeegan kartaa markaad shareerka qabina de waa lagu garanayaa soo ma ahan midaad ka midaas ka sokeyna waxaa tahay qof asturan marka shareerka qabto ayadoo ay waajib ahayn inaad shareer xirato oo ay sunno tahay wixii sunno ah mar walba gabadha ay u wanaagsan yihiin sababta eh, yacni sunno looga dhigay in wejiga la xirtana waxaa ku jirto un xigmad maxay tahay faa-iidada ugu jidho gabdhaha inay xidhaan shareerka ama niqaabka faa-iidada nagu jirta inaan shareerada xerano waxaa waaye een, saa hore usoo sheegaba markaad shareerka qabto waxaa tahay qof asturan yacni qof waxaa tahay hadda maanta markaad suuqaa mareyso lagu garanaynin yacni in wejigaaga xitaa maanta uu ku badbato suuqa waa laga fiican yahay, soo moogid laakiin markaad shareerka qabto maanta ruux u garanayo mala suuqaaga maalin kasta aadaysa waa soo adeeganaysaa dantaada kasoo boganaysaa waa soo laabanaysaa xitaa markaad shareerka qabto dadka yacni waxaa jiro dad oo meel walba waa laga helaa dad qasqashaad badan qofka qasqashaadka badan xitaa markaas shareerka wadato waa uu- uu ku agmarayaa ilaan qofkaa tahay ma garanayo uu iska kaa agmari oo waxaa laga yaabaa xitaa in maanta adoo weji furan suuqa markaa marto haddii in lagu qashqashaadi lahaa Een, hadaa gabdhanahay waa la kulanaa waxyaabahaas oo kaleete marka markaa shareer qabta waxaa laga yaabaa in laiska kaa agmaro laguma garanayo ileene faa-iidooyin badan uu noo leeyahay waa mida eh, kaleete qoraxdu naga ilaaliyaa qoraxda maadaama ay kulushahay wejiyada wejiyadeenana aysan qoraxda u fiicneen qoraxdu naga ilaaliyaa sababta ugu weynay u doorbideen yacni inay gabdhaha xidhaan shareerka ama niqaabka maxay tahayna sababta aan ku doorbidna ku doorbidnay inaan mar walba shareerkeena xirno ayaa ah saan kusoo sheegay su-aalahii horete faa-iidooyinka uu noo leeyahay iyo wuxuu noo qabanaya wuxuu noo tarayo dhan markaa aragnay waxaan doorbignay markaan suuqa aadayno oo kaletay markaan baxaynaba inaan shareerkeena wadano uuna naga harin shareerka ma jiraan hadal aad ka dhigi lahayd yacni arrinkan ah shareerka adigoo fursadan ka faa'iidaysanaya waxaan dhihi lahaa mm, shareerka waxaan ka dhihi lahaa ani koley ahaanteeda ani waaman xirtaa markaan suuqa aadayo markaan adeeg doonanayo markastoon baxayo shareerkaas waan xirtaa ani waxaan dhihi lahaa koley dee ciddii shareer shareerata ee shareerka xeerataa ya- xumaan iyo dhibaato ma ahan waa sunno ha wadata shareerkeeda ciddaan shareer rabinna waa ayadana sidoo kalete wax dhibaato ah ma lahan oo shareer la-aan waa socon kartaa shareerna waa xiran kartaa ciddii faa-iidadiisa dareento ogna way xiran kartaa ciddiise aan yacni rabin oo ayadana wax laisu qasbaayo ma ahan inaad shareerato muhiimaddu waa inaad asturan tahay markaad suuqa usoo baxayso waa inaad asturan tahay shareerkana een, la-aantiis waa asturnaan kartaa asagana waa ku darsan kartaa waa asturnaan kartaa marka waxaa leeyahay shareerka faa-iidooyin badan uu- badan buu noo leeyahay saas daraadeed bay gabdhahan ugu soo bateen oo u xirtaan oo u qabaan kusoo dhowo barnaamijka haweenka raadiya sanguune adigoo magacaaga inoo bilaabayo magacayga waa starlin maxamed cabdi oo ku nool degmada doobley waana ka mid ahay hablaha xirta niqaabka ama shareerka midkaa u taqaano sababta ugu weynay u doorbideen yacni inay gabdhaha xidhaan shareerka ama niqaabka maxay tahayna aniga waxaan ku doortay shareerka in lii garan waayo camal aan dadka iska qariyo because haddaa wadadaas mari maanta oo boqolaalku garanayaan oo meel kugu jiraan adna aad garanaynaa jiraan sidaa awgeed ayaan u jeclaa mar walba inaan shareerka xirto sidoo kale waxaa jirtaa meelasha laiskugu yimaado caweysiga ama lagu casriyeysto ay rag badan meelaha ay fadhinayaan adoo shareer la-aanna ma u mari kartid marka haddaa shareer qabto adoo asturanay lamidta adoo martay maxay tahay faa-iidada ugu jidho gabdhaha inay xidhaan shareerka ama niqaabka shareer ani waagayga aan yaraa ayaan hamin jira haddana beryahan dambe doobley way kusoo badanayaan dumarka inay shareerka xirtaan anna waaba sii jeclaanaa jeceyl baaba kasii qaada anaa oga hore yaraantayda sii jeclaa haddana dadka ay la wada xiranaan wallaahi farxad aad u weyn waay maya maya ma jecli inaan iska dhigo aad baan u jeclahay shareerka mar waa asturnaan marna waxaan jecla inaan dadka iska qariyo oo lii garan waayo meel walba waan u xirtaa meel walba waxaan ka een inta yaroon jikada ku jiro waxaan ka een anaa asturnaanta ayaan u xirtaa inkastoo leh een, wejiga cawro maahan haddii aadi cawraha ka dhigtana uu ku ahaanaa cawro ana anaa ka dhigta waana jeclaa asturnaanta xijaabku ka mid yahay mar haddaad xiran tahay wax ku damcaya malahan laakiin mar adoo u jifeedan oo meel raggad ay tuuran yihiin aad marta fooda iyo kii kale unbaad kala kulmaysaa laakiin marba hadduu shareerkuu xiray wax kugu sii mashquulay ma laho iyo toona wax ku garanayo teeda kale shareerka si buu wa difaacu yahay ishi kugu dhici lahayd kuguma dhacayso maba lagu garanayoba gabdho qaara waxaa jiraan aada u quruxsan ee wadooyinka hadday shareer la-aan maraan markii la arko qofka uu cajabinayo laakiin marba haddaa shareer qabta wax ku garanayo mala waxyaalo badan oo muhiimna oo ayuu naga hayaa ugu horeyn kusoo dhawo barnaamijka haweenkee raadiya xasan guuni adigoo magacaaga inoogu bilaabayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku dhowahay raadiya xasan guuni barnaamijka dumarka maxaa sababay in yacni gabdhaha ay muddooyinkii u dambeeyey ay aada u isticmaalaan shareerka ama niqaabka Een, sababaha keenay gabdhaha in aada hadda usoo bato in shareerka xirashadiisa xagaaba hadda lagu jiraa Een, waxaa keeni kara inay dabeysha ka xirtaan een, inay qoraxda ka xirtaan sidoo kale qaarkood asturnaanba u xirtaan badana mana wada xirtaan in shareerka qaar baa xirta qaybtaa xiratana gabarba sida u xirataa kuwo isku astura iyo kuwo qoraxdaas iyo dabeysha ka xirta Een, runtii waa wax uu qurux badan yahay gabadha markay qabto waxyaabo badan buu ka caawinayaa maxaa farqa u dhexeeyo gabadha markay yacni shareeran tahay oo niqaaban tahay iyo markay aysan qabin shareerka farqiga u dhexeeya shareerka iyo shareer la-aantana gabadhu markii meel rag fadhiyaan ay shareeran tahay iyo markay u jifaran tahay isku si uma maraysa meesha kalsooni badan waxay ku qabtaa markuu shareerka u jiro ugu jiro bay kalsooni badan qabtaa iyo meesha way mari kartaa way ka gudbi kartaa iyadoo keligeeda laakiin markay weji furan tahay waa adkaanaysaa islaam baa leeyahay gabadh way ka xishoonaysaa raggaas wada fiirinaya marka shareerku aad buu noo caawiyey haddaan nahay dumarka soomaaliyeed maxay tahay faa-iidada ugu jidho gabdhaha inay xidhaan shareerka ama niqaabka
Een, faa'iidada u badan oo aan ka helana taasaaba ka mid ahba in kalsoonina geliyo aan meel walba ku mari karno meel walba ku istaagi karno waxyaabo badan ku qabsan karno markaa shareerka xiranaha marka kalsooni badan baa laga helaa taasaa ka mid ah faa'iidada u badan ee haweenku qabaan shareerka door weyn buuna ka qaataa in shareerku bulshada dhexdeeda markii la yiraahdo door weyn buu ka qaataa marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha soomaaliyeed eh, shareerka geesinimo waxyaabo badan bay ka helaan Een, haddii ay wax soo jeedinayaan oo kale cashiro wuxuu ka qaataa door weyn Een, geesinimo iyo kalsooni iyo ay ka hesho dhiiranaan marka weji furanta ay marka kale isku mid ma ahan waxaan halka halkan waxaan kaga faa'iidaysanayaa arrin aan kaga jeedinayo gabdhaha Een, barnaamijka alay wareysanayaan kaga faa'iidaysanayaa waxaan dhihi lahaa gabdhaha xirtay shareeradiina waxyaabo badan bay ka caawinayaan
soo dhawo adigoo magacaaga inoogu bilaabayo magacii waa haniise cabdiqadir waxaan ka mid ahay hablaha ku nool magaalada dhoobley sababta ugu weynay u doorbideen yacni inay gabdhaha xidhaan shareerka ama niqaabka maxay tahayna walaahi dad dad busi bay u xirtaan dad asturnaana u xirtaan dad show u xirtaan dad maxaa la dhihi jiray wejiga oo ay ku qariyaan marka ani asturnaan baan u xirtaa maxay tahay faa-iidada ugu jidho gabdhaha inay xidhaan shareerka ama niqaabka faa'iidada koowaad waxay tahay horta kooda shareerka waa asturnaan shareerka waa asturnaan kow teeda kale shareerka indhaha ishu xijaab ka yahe ilaahi kuma dana markaa wadada maraysa qof asturnaa tahay wax ku fiirinayo kuma mashquulayo malahan muddo laba sanaa xiranahay shareerka la-aantiis banaanka muu bixi kari marka shareerka la-aantiis haddaan baxawa waxaan aaminsanayay inaan qaabni qaabni dareemahay marka shareerka waa la qabsaday kusoo dhawo barnaamijka haweenka raadiya xasan guuni adigoo magacaaga inoogu bilaabayo waan ku dhowahay barnaamijka haweenka ee raadiyaha sanguuni magacaygu waa anzal maxamed cali maxaa sababay in gabdhaha ay muddooyinka u dambeeyey ay aada u isticmaalaan shareerka ama niqaabka waxaa sabab u ah qoraxda oo kululaatay xagaagu iska jiro oo wejiga iyo bishimaha isaka qallayaan maadaama magaalada dhoobleyna uu ka socdo dhismo bus iyo wax darana iska jiro saas darteed waxaa muhiim ah caafimaadkana uu ku jiraa in shareerka la qaato qof walba wuu xiran karaa qof walbana wuu isku dayni karaa qofka asagaa jooska iska leh laakiin muddooyinka u dambeeyey bulshada aada ay u isticmaalayeen niqaabka ama shareerka maxaa farqi u dhexeeyo qofta dumarka markay qabto shareerka ama aysan qabinba farquu u dhexeeyaa weji ku feedan yahay iyo markuu kuu qarsan yahay farqiga u dhexeeyo waayo dadka isku si kuuma fiirinayaan naagaha oo badanaa shareerka wadana way ka fiira gulul yihiin kuwa aan shareerka wadanin dadka laguu mashquulaa markaa shareerka qabto markaa shareer la-aanta tahe dadka way kusoo fiirinayaan oo waa lagu garanayaan indhaha way ku qabanayaan laakiin markaa shareerka qabto sidaas maaha way ka dugan tahe farqi weyn aa u dhexeeya shareerka waa qayb ka mid ah asturnaanta waana sunno maxaa weeye marka faa'iidada ugu jidho gabdhaha inay xidhaan shareerka ama niqaabka faa-iido weynaa ku jirto waa suuqi baa la marayaa ishi buu kaa xijaabayaa dadkana saa-id ma kusoo fifiirinayaan faa-iidadaasa markuu dhexeyso iyo farqigaas dabeesha iyo qoraxdan uu kaa dawoolayaa saas kuuma soo gaarayo maadaama ee, qoraxda saa-id u kulasheeye ma jiraan caqabado lagala kulmo yani marka aa xirato shareerka caqabadaha uu leeyahy waxaa ka mid ah inay neerfaha ku xanuunaan madaxa isa kaa xanuuno xataa marka qof burgiito uu qabo ma neefsan karo sidoo kale qofku markuu buuran yahane sidaasoo kaleeto asagana ma neefsan karo caqabadooyinna uu leeyahay faa-iidooyinna uu leeyahay xirashada shareerka marka gabdhaha maxal sabab oo jirta ayaa ku kaliftaa la oran karaa mise qof walba waxba u xidhe qof walba waxbuu u xirtaa qofbaa waxaa jiro inuu caadi isaga xirto sida sunanimo sida inuu ijir ka helo camal qof baa laga yaabaa inuu isaga camal uu jeclaa uu hamigiisa ahaa qof kaltana laga yaabaa inuu show iyo waxaas isaga xirtay iyo dadka iga qari camal si magaalada dadka looga dhex garanin qof walba sibuu u xirtaa dabeeshii qoraxduu ka xirtaa s- iyo busta iyo waxaas si u qabanin maadaama muddooyinka u dambeeyay magaalada dhobley ay ka socdaan ganacsi iyo in la dhiso magaalada inay ka socoto sidaas darteedna bustaasna waa laga xirtaa beryahaneed sidaas darteed ay usoo batay shareerka ma jiraan hadal aa ka dhihi lahayd arrinkan shareerka ama niqaabka haa way jirtaa hadal aan ka dhihi lahaa waayo gabadha hadday mar xirato shareerka wejigeeda intuu fiidan yahay cawro maaha laakiin mar hadday xirato wejigeeda wuxuu noqonayaa cawro marka siday u xirtaan gabdhahay iska dhigin habataan leh shareerkooda saasaa kula talin lahaa ilaa qof xanuun iyo waxa iskaga dhiga maahane laakiin qofka kale maadaama uu bilaabay marka koowaad inuu xirto waxaa u wanaagsan inuu haddana sii xirtale ilaa qof xanuun isaga dhiga maahane ugu horeyn kusoo dhawo barnaamijka haweenkee raadiyo xasan guuni adigoo magacaaga inoogu bilaabayo waan dhabahay ayagoo cayshe cabdi waxaan ka mid ahay hablaha ku nool degmada dhobley sababta ugu weynay u doorbideen yacni inay gabdhaha xidhaan shareerka ama niqaabka maxay tahayna Een, shareerka qof walbo een, sibuu u xirtaa dad baa xagga oo diini diini ahaan u xirtaan oo wejigooda een, asturnaanta u qarsadaan laakiinse ani waan waxaan- waan iska jeclahay inaan xirto mar walban shareerka Een, muddo dhowr sane aan xiranahay walaahi markii ugu horreysay oo aan soo hana qaaday waan iska jeclaaday inaan xirto inshareerka haddana ma socon karo inshareer la-aan anigoo eh ma soo bixi karo maxay tahay faa-iidada ugu jidho gabdhaha inay xidhaan shareerka ama niqaabka faa'iido badan ayaa ka mid ah een, shareerka xiritaankiisa een, inaa horta kow aa xagga asturnaanta aa u xirato teeda kalena inaad aad u xirato isha iyo waxyaalahaas bilaadanka haa way jiraan een, marar marar badana een, waxaa ka mid ah caqabadahaas een, mararka qaar inay indhaha ku xanuun iyo neerfaha dadka qaadaa jira xagga inshareerka xiritaankiisa waxaa laga yaabaa wejiga inuu haaraha kaa galo marmarka qaar naqaskuu kuugu dhego een, ama aa bur- burkiiti iyo waxaas haddaa qabta aad- aad neef tuuri aa xiran karinbo caqabadahaasaa lagala kulmaa dadka inshareerka xiranayaan dhowr nooc ay iskugu jiraan dad inay isku asturaan ay u xirtaan dadna inay dadka iska qariyaan ay u xirtaan dadna isdustunimiyo waxyaalahaas u xirtaan marka xiranayaan si diini ah inay u xidhaan ay asturnaan ay xish- een, istus iyo- istus- istustus iyo waxyaalahaas ay u xiranin iyo isqaris ay dadka iska qarinayaan awalan marka xiranayaan waa inay si niyad leh u xidhaan waa xagga diiniga guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaa inoogu eg barnaamijkan iyo haweenka aad kala socoteen raadiyaha sanguuni barnaamijka waxaa idin daadihineysay intuu hawada ku jiray anigoo ah firdows axmed cabdi intaan barnaamijkan kiisa xiga dib hawada ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino walaalkana midna kama hadha